kan maxuuta maasasimeed weye koomatumaal weye dhaqanka soomaaliyeed waa mid soo jireen ah kaasi oo si weyn loogu isticmaalo qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waxaana jira datiyow badan oo soo saara qaybaha kala duwan ee alaabta loo isticmaalo guryaha islamarkaana loo iibkeeno goobaha ganacsiga horta waa quus oo nolol maalmeed oo ilmaha mataqaanaa lagu korsado bare maxamed oo kamid ah dadka ku shaqaysta farsamada gacanta gaar ahaan sameynta alaabaha guryaha ayaa ka warbixiyay siduu kaga maareeyo nolosha qoyskiisa halkay mooyaha marka aan kuu sheego horta waa quus oo nolol maalmeed oo ilmaha mataqaanaa lagu korsado oo farshaxan loona baahan yaha oo caalamka ka jiro marka lamaad waa alaabaha la yidhaaho dhirta la yidhaaho garas ayaa laga sameeyaa mana aan wax lagu falaado oo dharkeen iyo xuday iyo waxyaabahaas lagama sameeyo waa alaabaha caalamiga oo la ogyahay oo muslimiinta ay ku dhaqanto haddii ay badda joogto iyo hadday beriga joogto haddii ay magaalo joogto iyo hadday miigga joogtoba soo maha halkaan oo kale hadda kaba soo qaad markii aan suuqan marna waa lagu shiidaa marna waa laga boodaa soo maha kaba soo qaad kanoo kale hadda boqol iyo iyo siddeetan ugu hoos lacagta ugu hooseysa uu joogo way qofkii mataqaas laga kor dhaca markaas oo laga helo caalamiga fiican oo la yaqaan laga helaa laba boqol iyo bar ayuu joogaa noocan midkan marka aan kuu sheega sismeed ayaa la dhahaa walema sismeed ayaa la dhahaa xoogaha cidaha oo danyartaa oo qoysaska danyartaa oo xoolo la-aanta ay hayso ayaa caanaha ku samaystaa sinta baa lagu rogta caalanka xoogaha hadda waa iskaga dabcisha dhaaho cid kuma taagni oo dad kuma dhaco oo dad ma dardaro oo wax oo danahoo hadda oo layaa mashquulayo oo hal aan sameeyana ma jiraan marka asagana ugu qaymin badan oo ugu socod badan waxaan kale laakiin miigi ay ku egyihiin xoogaasamaha oo ayaka lagu kala magacaabo macnaha magacooda waxaa la dhihi karaa kan meeqow tumaa saddex tumaal weeye kan maxow tumaa sisameed weeye koomba tumaal weeye oo kan waxaaba loogu talagala asaga shay oo qaaliyaho gooniya walemaha oo cabayka maan la isticmaalo marka farshaxankoodana saasoo mataqaana isu dhex yeelaa waxaa jira dadyow badan oo weli ka howlan sidii kor loogu qaadi lahaa alaabaha loo isticmaalo guryaha xafiisyada iyo goobaha kale si loo muujiyo dhaqankii soo jireenka ahaa